maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta haweenka caalamka soomaaliya ayaa xilligan waxaa si weyn ay isha u saaran tahay ilaalinta xuquuqda haweenka gaar ahaana doorka ay ku leeyihiin siyaasadda waxaa walaacu ka jiraa in la buuxiyo qoontada haweenka ee baarlamaanka oo soddon boqolkiiba ah waxaa noo suura gashay in doorka haweenka soomaaliya iyo munaasabadda maantaba aanu ka wareysanno qaali cali shire oo toddobaadkan ku guulaysatay kursi si adag loogu tartamay oo doorashadiisu ay ka dhacday magaalada gaalkacyo wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayay uga warantay doorashadeeda dareenkayga horta lama soo koobi karo horosaa u sheegay waa dareen bilaa xuduud ah alxamdulilah aadaa u faraxsanahay midda dareen ahaanta midda kaleeto waxaa weeye inay ahayd doorasho aad u cajiib ah oo soomaaliyo dhan ay wada daawanaysay ee soomaaliyo dhanna waxaa dhihi karaa soomaaliyo dhanaa codaysa kursigan waa kursiga ugu horeeyey ee mataqaanaaye markii laga soo gudbo sano soddonka sano oo soomaaliya qalqalka iyo iyo ka jireen iyo qaxa iyo dhibaatada kursiga ugu horeeya bug iyo qalin inta loo qaata cod loo tiriyay markii laga reeba madaxweynayaasha soomaaliya kaas kaasuu noqdahaa doorashadaada maxaa la lagu tilmaami karaa markay noqoto guusha aad gaartay loolankii adkaa ee la maray iyo doorashada oo dhacday xilli habeena maxaa lagu sifayn karaa horta ugu horeyn magaalada gaalkacyo waayihii dambe dowladihii lasoo dhaafay oo dhan kamise dhici jirin wax doorasho ah waxay u ahayd re gaalkacyo inay gaalkacyo ku qabsanto doorasho cajiibna waxay sii ahayd inay xilli habeena gaartay waaba kursi horta oo sidiisa dhanba ilaahay mataqaanaayey waa wax cajiib u ahaa kuraasta kale wuu ka duwanya wuxuu kaga duwan yahay xilli habeen in lasla soo gaaro xilli habeena la qabtay say rabtaba ha ku imaata caqabada iyo waxyaabo badan oo ku imaaday waxyaabo badan oo isdaba maray iyo mataqaanaa laakiin waxaan dhihi karaa xilli habeenaha la qabtay qof iyo mataqaanaa ergada inay si cajiiba u codeeyeen waa totally different u ah kursigaas aad u cajiib u yahay maantay taariikhda waa sideedda bisha maaj waa maalinta haweenka adduunka kursigaaga doorashadiisa maxay uga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed horta ugu horeyn walaalkayow waxaan rabaa inaan iraahdo hambalyo maalinta haween weynaha soomaaliyeed kow haweenka soomaaliyeed kow waa inaa hambalyada ka bilaaba ayaga midda xigtana waa haweenka adduunka oo dhan baa salaamaya waan u hambalyeynaya sideedda maarsan ugu hambalyeynaya kanna waxay u tahay dumarka soomaaliyeed badanaa waxaa jiro dumar badan oo ad adag strong ah isku filan wax walba samayn kara laakiin caqabado badan oo aniga soo hor istaago la yiri a ah ka joog waxay ahayd muddo badana waxaa laigu celcelinaya war meeshan waxaa ka jirta doorasho dadban dowladdii soomaaliyana maanta kuma wadato oo mataqaanaye kursigan kuma wadato laakiin waxaa iri aniga anoo ilaahay awooddiisana kaashanaya awoodeyda naagnimadeydana kaashanaya wax walba oo adduunka a isku daydaan waa samayn kartaane horta fadhiga halaga kaco waa inay istaagaan wax walba oo lagu yiraha ma samayn kartidna isku day adig istaag horta isku day ama soo khasaar ama soo faa'iid khasaar khasaarada naftirkeeda a waxay tahay qayb guusha ka mid a boqolkiiba soddon haweenka waxaa qoondadu ahayd haweenka in la siiyo baarlamaanka federaalk soomaaliya tira ahaan hadda inkastoo aanan weli si cayiman loo sheegin in boqolkiiba soddon ay heleen haweenka haddana kursigaaga door ma ka qaadan doonaa in boqolkiiba soddon haweenka la dhammaystiro baarlamaanka
horta gabar ahaan aniga ahaantayda macno gooniya ii leedahay maanta inay gabdho badan kasoo muuqdaan baarlamaanka galmudug kasoo laga soo dooranayo qaar waa lasoo doortay qaar ka dhimanna waxaan jeclaan lahaa inaan ku yeelano kuraas badan ku yeelano kuwa ragga ku tartamayaan xataa kaca kula tartama kursiga ani maanta aan raadinaya ee hob sixty even hadduu furnaan lahaa uu nin ragga ku sagaal nin haddii ku tartami lahayd tobanaan ku noqon lahaa ha waa istaagi lahaa waana raadin lahaa ha isdhihinina ha isdhiganina kursigaas nimanaa ku tartamaya kaca boqolkiiba soddon waa sugnaa waxaa rabnaa raggu inay kuraasteena noogu keenaan anagoo fadhino guryeena jiifaa indhahaan hoo xaqiina cuna ragga xaqiina cuna nama dhahayaane aan waxla raadsano oo aan mataqaanaa guntiga inta dhish ku xirano aan dhaqaajino wax xaqeen doonano guushaada maxaa sahlay baa la odhan karaa haa horta ilaahay weynaa ayaa sahlay guushayda ilaahay ka sokow rag baa dhexda u xirtay ka shaqeeyey aan rabo inaan halkaan uga mahad celiyo dadka dhan ma wada cayimi karo oo haddaa ilaa qof iyo qof baa u tirinayaa laakiin waxaan leeyahay ilaahay ka sokow dad walaalo ah qaraabo ah shacabka specially shacabka gaalkacyood iyo ergada isoo dooratay shacabka rabitaanka shacabka meesha ku imid actually dowladda soomaaliya qof baa ka tirsanaa ay wadatay aniga laakiin rabitaan shacbaa ku imid waa aragteen habeenka fantasiyaha magaalada ka dhacay rabitaan shacbaana meesha ku joogaa shacabkii ku doortay ee aada u mahad celisay maxaad ugu bedelaysaa marka ay noqoto in xildhibaan aad u tahay hadda ka sokow waxqabad markay noqoto maxaad ugu bedeli lahayd waa sax oo markaad beer abuurato waxaa ka sugaysa waa miraheed inaa hesho insha allah iguma khasaari doonaan waxaan leeyahay beer baa abuurateen abaalkeedana waa igu leedihiin idin ma dhahayo daari iyo laakiin inta karaankayga insha allah dadku waa iiga dooraan doontiin reer gaalkacyan waxaan leeyahay beerta abuurateen miraheedoo mataanaha arki doontaa insha allah waxaan rabaa bahda v o a oon wax badan meelo badan aan isla soo joognay waxaan rabaa si kaas inaan ugu mahad celiyo macalinkayga cabdiraxmaan yabrow iyo agaasime yaasiin ciise wardheere isagana sidoo kaleeto ma kala saarayo sahro gabdho badan oo walaala ah oo tababaro isla soo qaadanay maadaama aan baxda taha saxaafadda ka tirsanaan jiray waxaan leeyahay waa kanaa gabadhiina halkaana idiin joogta waana mahadsantiin
taasi waxay ahayd qaali cali shire oo toddobaadkan ku guulaysatay kursi ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo u warramaysay wariyaha v o e da magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq